wasaaradda beeraha xukuumadda federaalk soomaaliya ayaa magaalada muqdisho ee caasimada dalka ku qabatay shir ku saabsan ansixinta iyo talobixinta siyaasadda qaran ee fidinta beeraha shirkan ayaa waxaa soo qabanqaabisay waaxda cilmi baarista ee wasaaradda beeraha qaar kamid a marti sharaftii kasoo qayb gashay shirka ayaa madasha hadalla ka jeediyey soomaaliya in la baro fidin maxay tahay iyo horumarka beeraleyda ay gaareen reer galbeedka sidii lagu gaaray khubaradii kasoo shaqaysay indiya iyo kuwa ugu badan oo maraykanka joogay ee lasoo lasoo shaqaalaysiiya mashruuc fidinta uu soo qaatay qaybtaa farsamada ama agaasinka ama maaraynta farsamada ee goboladaha dhan ay hoos imaan jireen baan anu agaasimo ka ahaa ama maareyn ka ahaa shaqaalaha gobolada loo kala bedelo oo iyo kuwa degmooyinka waxaa la dhihi jiray qaybta waxay hoos imaan jireen agaasinka iyo departmentka si aad u fahamtaan laba qaybood u ka koobnaa oo aan madaxda ka ahaa nes iyo f m a t c nes waxay ahayd national extension service meel shaqaalaha fidinta oo dhan laga xukumo iyo qaybta kale oo la yidhaahdo f m a t c oo iyadana ka joogta farm management extension training service oo ah xarumaha lagu tababaro fidyaashii shaqaalaha iyo beeraleydaba lagu tababaro agaasimaha guud ee wasaaradda beeraha xukuumadda federaalk soomaaliya ayaa shirkan ku tilmaamay mid muhiimad gaar ah u leh wasaaradda beeraha xukuumadda federaalk soomaaliya isagoo xusay in shirkan laga soo saari doono talooyin wax ku-ool ah oo dan u ah beeraleyda dalka waxaan rabnaa marka in yacni maskaxda aan shirkan loo qabtay oo loo soo qaada hadda maanta cowbiyay joogta berri masageej berri galleej waa soconaysaa in muxuu ahay sidaa muxuu ahay loo qaato adunkana ku qaadataan in muxuu ahay waxaa matalan waxaa la yidhi waxa la soo saar waxa soo saarka waa inaan helnaa farm input farm inputka waxa waaye wuxuu ku imaanayaa marka organizationka horta digir markaan nidhaahdo maxay u baahan tahay macuudciyaankiyaa dhib ku haya dhulka idaaba nafaqo gelisa digirtu waxyaabaha maaragtay aada dhulka u nafaqeeya idaaba ka mida eeshiyaankaa bariiska tabca beerta markuu bariiska goy digirow ku abuura markay green noqotay soo baxdo ku gelinaya makiinada caradaas inay intay ugu qalasho ku baxdo bacrinta ka gelinaya marka in waxaan rabnaa marka yacni technolojiyaa laga hadlaya maxaan u baahannahay waa inaan tilmaami karnaa doodaan loo fadhiya waxa waaye maxaa muxuu ahay si dalagayna uu u hormaro waxa la isugu kiin keenay oo odayaashii tacabka kusoo daalay loo keenay waxaan rabnaa inaan ka faa'iidaysan oo ay nala joogaan xaggeenu aadaynaa dhulkii waa haysanaa dadkii waa haysanaa annagaa wixii iskale yacni muxuu ahay dadkan yaryaraa ilaahayna siiyey dadkan seen u hogaaminaa waxaan isugu nimid waa intaa marka adinkana waxaan idinkaga rajaynayaa intaan tekhnoloji ka faa'iidaysano wax soo saarno annagu inta ka dhareegna inaan dhoofino ujeeddadeenna waa intaa